أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha toddobaad ee rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah kanaalka wararka ee kataa'ib oo galabta baahiyey maxabuus labaad oo ka mid ah askartii ciidanka kenya ee mujaahidiintu ku qabteen dagaalkii ceelcadde kaasoo fariin u diray wiliyam ruuto madaxweynaha dowladda kaafiradda ee kenya isagoo ugu baaqay inuu badbaadiyo fariintaasi oo tarjuman ayaad faafareebka ku dhegaysa doontaan qodobbada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah waxaa loogu yeero beesha gaalada caalamka oo digniino iyo awaamiir culus duldhiga xasan gurgurte una sheegay inaysan awoodin sii maalgelinta ciidanka kufaarta afrikaanta kufriga caalamiga ah oo quus ka muujinaya mustaqbalka kooxda riddada soomaaliya warbixin ayaad dhegaysa doontaan mid ka mid a madaxweynayaasha dowladaha dawaaqiidda qaaradda afrika oo sheegay in hoggaamiyaha dowladda siliibiyadda faransiiska uu bahale ka aaminsan yahay dadka afrikaanka ah isagoo ku cataabay in faransi ay ihaanaysatay madaxda caloosho tushaqaystayaasha mandiqadda saaxilka ah warbixin ayaad maqli doontaan waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo beesha biimaal oo ka dhacay degmada jamaame bayaan laga soo saaray kulanka kelimaadkii laga jeediyey ayaad faafreebka ku dhegaysa doontaan qodobbadaasi iyo wixii kale ee soo kordha iyo xubintii adaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalka maahir ayaa barnaamijka gala qaybgeli doona anna halkan ayaa idingala socodsiinayaa waxaadna si toosaan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laf streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
يوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno wuxuu noqonayaa saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in heshiis xabajoojin ah ay ka hirgesho magaalada khaza halkaas oo hal sanno iyo dhowr bilood uu ka socday dagaal u dhexeeyey sahyuuniyadda yuhuudda iyo muqaawamada iyadoo dhinaca kale wasiire ka tirsan sahayanada ay heshiiskaasi ku tilmaameen mid isdhiibid ah wararkii u dambeeyey aan soo dhoweeyey walaalka faysal xasan aye faysal waad mahadsantahay walaalka ee wadahadallada ka soconaya magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar ee u dhexeeya muqaawamada filistiiniyiinta iyo maamulka yuhuudda ayaa la filayaa in ay goordhow soo gabagaboobaan dhinacyaduna ay saxiixaan xabajoojinna ee halkaas lagu kala saxiixdo waxaa laleeyahay in ay suuro gasho xabajoojin khaza ka hirgasha ee aad ay uga dhowdahay intii hore oo waxaa la filayaa oo keliya saxiixa dhinacyada waxaa la tilmaamay in bunuudda heshiiska iyo xabajoojinta oo idil oo la qoray in loo gudbiyey dhinacyada ila wareejo qaarna ay tilmaamayaan inay aqbaleen oo keliya ay dhiman tahay in la kala saxiixdo sida ku qoran qodobada hordhaca ah dhinacyadu ay isla meel dhigeen waxaa la tilmaamayaa in ilaa saddex marxalad uu mari doono ay mari doonto xabajoojinta marxalada koowaadna inay socon doonto afartan iyo labo maalmood marxalada labaadna ay socon doonto afartan iyo labo maalmood oo kale marxalada saddexaadna ay socon doonto afartan iyo labo maalmood oo kale marxalada koowaad waxaa la sheegay in la iswadaarsan doono maxaabiis labada dhinac ah yahuuddana loo sii dayn doono ilaa soddon iyo saddex maxbuus iyaguna boqolaal maxaabiisa ay sii dayn doonaan sidoo kalena ay ka bixi doonaan in badan oo ka mid ah ee magaalada khaza marxalada labaad sidaasi lamid ah waxaa la tilmaamayaa in lasii dayn doono dhammaan maxaabiista yahuudda ee laga hayo ee gacanta kooxaha muqaawamada ku jira taas bedelkeedna iyaguna boqolaal maxaabiis filistiiniyiin ahna ay sii dayn doonaan sidoo kalena ay ciidankooda ka saari doonaan aagaga ay qabsadeen ee marinka khaza ee dibna loo soo celin doono dib udhiskii magaalada khaza sidoo kalena ay soo gaari doonaan gurmadka baniaadanimada iyo gaadiidka oo ay ku jiraan gaadiidka shixnadaha xamuulka iyo kuwa shidaalka oo ay magaaladu aada ugu baahi qabtay marxalada saddexaadna waxaa la sheegay in heshiiskaas lasii xoojin doono oo laga dhigi doono heshiis muddo dheer qaadanaya si magaalada khaza dib u dhis ay u hesho heshiisyadan waxaad ogtahay dhowr jeer ayay soo fashilmeen laakiin maanta waa ay ka dhow yihiin intii hore waxaana uu ku yimid tanaasul dhanka yahuudda ka yimid ma ahan tanaasul dhanka muqaawamada ka yimid muqaawamadana muddo shan iyo toban bilooda oo dagaalkan uu socday ma aysan ka tanaasulin go-aanadii iyo wixii ay iyadu sheeganaysay iyo shuruuddii ay wadatay oo ay ka mid ahayd inaysan marnaba ogolaan doonin in maxaabiis iswadaarsi oo keliya la sameeyo iyadoo aanan dagaalka lasoo gebagabaynin mar walibana waxay ku shardinayeen oo shuruud ay ka dhigayeen in ciidamada yahuudda ay isaga baxaan khaza oo marka hore ay duulaan kusoo galeen maamulka netanyahu ayaa aada uga dhiidhanayay arrintan dadkiisana u sheegayay in maxaabiista si xooga uu kusoo furan doono dagaalna uu kusoo furan doono shan iyo toban bilood kadib xaqiiqada maanta miiska taala waxay tahay in netanyahu iyo ciidankiisa iyo atbaacdiisuba aysan marnaba ku guuleysan inay soo furtaan maxaabiista shan iyo tobanka bilood ku xirneyd ee marinka khaza gacantooduna ay gaari weysay ugu dambeyntiina iminka miiska wadahadalada ay yimaadeen oo ay dalbadeen in loo soo daayo maxaabiistaasi warbaahinada yahuudda sida wargeysyada talaabiib kasoo baxa iyo wargeysyada maraykanka kasoo baxa waxay arintan ku tilmaamayeen isdhiibid uu isdhiibay maamulka netanyahu iyo in uu qirtay in dagaalkii khaza uu ku jabay oo ay u suuragel weysay inuu gaaro maxaabiistaas ee saraakiil iyo siyaasiyiin maamulka yahuudda ee dhinaca xag jirka ee xisbiga midig ka tirsan iyaguna aad ay u carisnaayeen waxayna ku tilmaamayeen in thamanku uu yahay thaman baahid ah balse ay noqotay mid laga fursan waayey in la isku dhiibo waaqica sidaas si lamid ah qoysaska yahuudda ee maxaabiistooda sugayay in loo soo sanad iyo dheeraad waxay maanta iyagoo cariisan taagnaayeen wadooyinka waxayna dalbanayeen in heshiiskan sida ugu dhaqsiyaha badan la fuliyo kuwii caruurtooda iyo ubadkooda ay ku geeriyoodeen khaza iyagoo maxaabiiso halkaas lagu haystay duulaanka yahuudda sababsadayna waxay iyaguna ku doodayaan sababta netanyahu uu u aqbalay maanta heshiis uu diiday bishii may ee sanadkii lasoo dhaafay waxay odhanayeen maxaa loo ansixinaya oo loo aqbalaya iminka heshiis xilligaas la diiday haddii xalku sidan u yahay sida saxdaa waxay ahayd in bishii may ee lasoo dhaafay la aqbalo xilligaas oo khasaaruhu intan uu ka yaraan lahaa marka waxaa la hadalhayo waa fashilka iyo guuldarada soo wajahday maamulka netanyahu xitaa dowladda maraykanka oo maraykanka intaas oo taageer ah siinaysay hubka ku taageeraysay lix iyo labaatan bilyan oo dolarka maraykanka ah ku fangareynaysa duulaanka khaza ugu dambeyntii xaqiiqadan ayay ogaatay iminkana dooxo ayay fadhiyaan wakiiladooda weliba heshiiska waxaa qeybka ah oo jooga oo dhinacyada saxiixaya ka mid noqon doona ergeyga matalaya baiden oo xilka hadda kasii degaya iyo ergeyga kale ee matalaya trump oo isagana iminka xukunka soo fuulaya baidenna wuxuu ku dadaalaya in inta xilka uusan ka degin dagaalkan uu ku ceeboobay ee khaza in ugu yaraan uu xal u helo oo uu soo gabagabeeyo maamulka trumpna sidaas si lamid ah waxa uu ku niyad wen yahay in dagaalkan uu iska soo afjaro inta uusan soo fadhiisan xafiiska xilligaas oo uu dareemayo in howlo ka waaweyn duulaanka khaza ay u yaalaan oo ay ka mid tahay gubashada los angeles ka soconaysa oo maalinba maalinta ka dambeysa laga sii dayrinayo oo maanta u dambeysay in la taagayay calanka cas oo deegaano fara badan laga sii barakacayo oo boqolaal kun oo dada guryahooda laga rarayey taqaariirtii ugu dambeysay ee los angeles ka imaanaysana waxay sheegayaan in dabku weli la xakameyn layahay magaaladii los angeles oo la oran jiray magaalada dadka taajiriinta iyo dadka caanka ay ku noolaayeenna waxay noqotay meel sida khazo oo kale noqotay hay-adaha ka shaqaynaya dabdamiskana oo ay ka dayrinayaan in ay suuragal noqoto in dabkan si fudud lagu xakameeyo taqaariirta qaarna waxa ay tilmaamayaanba in xukuumadda washington ay ka quusatay wax weliba oo nidaam biyo ahaa oo la isticmaali karay oo dabkaas lagu damin karay waxaana khubarada qaar ay tilmaamayeen in aanan loo haynin xal aan ka ahayn biyo roob ah oo samada ka yimaado maadaama ciqaab samada ugu timid ay tahay waxay imika yaqiinsadeen in wax aanan roobkaas samada ka yimid aan ahayn aanan dabkan lagu damin karin xaalad cakiran oo aad musiibo u ah ayaana dabcan maanta shacabka amerikaanka ah ay la nool yihiin dowladooduna ay ka caajistay in ay wax ka qabato allah ayaa ku mahadsan allahna waxaan ka rajaynaynaa in dadka muslimiinta ee reer khazana uu deegaankoodii iyo dhulkooda iyagoo nabad ah oo saalimiin ah oo guuleystay inuu ku soo celiyo cadowgaas ee ilaahay uu musiibada ka dulriday ee los angelesna allah uu u siyaadiyo musiibada iyo mushkiladda aad buu mahadsanyahy walaalkeen faysal xasan ayuu kaasi ahaa barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan faafareebka wararka markan iyo kanaalka wararka ee kataa'ib ayaa galabta baahiyey maxbuus labaad oo ka mid ah askartii ciidanka kenya ee mujaahidiintu ku qabteen dagaalkii ceelcadde siddeed sano ka hor kaas oo fariin u diray william ruutu madaxweynaha dowladda kaafirad ee kenya isagoo ugu baaqay in uu badbaadiyo ku soo dhowaada fariintaas u tarajuman
mimi kwa majina naitwa Abdullahi Isa Ibrahim kutoka Kenya. Nimesaliwa katika kaunti ya Wajia 1963.
magacaygu waa cabdulaahi ciise ibraahim waxaan ka soo jeedaa kenya waxaan ku dhashay gobolka wajeer sannadkii kun sagaal boqol saddex iyo lixdankii waxaana hadda jiraa koob iyo lixdan sano in ka badan siddeed sano waxaan ahay maxbuus dagaal oo gacanta al-shabaab ku jira waxaan ku biiray ciidanka kenya sannadkii kun sagaal boqol lix iyo siddeetankii waxaanan ka tirsanahay qaybta sagaalaad ee ciidanka waxaan soomaaliya soo galay kowdii janaayo labadii kun iyo lix iyo tobankii waxaana gacanta al-shabaab ku dhacay shan iyo tobankii janaayo labadii kun iyo lix iyo tobankii kadib markii ay weerareen saldhiggii ciidanka kenya ee ceelcadde kadib weerarkaas waxaan filaynay in dowladda kenya iyo shacabka kenya ay wax ka qaban doonaan xaaladdeenna si aan ugu laabanno guryahayaga oo aan ula midowno qoysaskeenna nasiib darro taasi ma dhicin waana siddeed sano oo aanan arkin kuwii aan jeclaa iyo dalkii aan ku koray layaabka waxaa ugu weyn in kuwanna qafaashay ee al-shabaab ay yihiin kuwa daryeelaya nolosheenna badbaadinaya oo ka shaqaynaya caafimaadkeenna waxaana haysatay siddeed sano oo aanan arkin waalidkeen xaasaskeenna iyo carruurteenna intii lagu guda jiray muddadan dheer waayo aragnimo xanuun badan iyo walbahaar joogto ah ayaa sababay in timahayaga ay ciroobaan waxaana ka fakiraynay xaaladda adag ee aannu ku jirno waxaan soomaaliya u nimid si aan u difaacno dowladda kenya iyo dadkeeda hase yeeshee ilaa maanta wax caawimaad ah kama helin dowladda kenya ama shacabkeeda xitaa mudaaharaad oo cadaadis lagu saaraya dowladda si ay xaaladdan wax uga qabato lama samaynin taasi waxay keentay in arinkayaga layska iloobo feelkeenna lagu tuuro qashinka Ujumbe ni kwa serikali ya Kenya, haswa Mheshimiwa Rais William Kipchirchir Samia Arap Ruto.
si gaar ah waxaan fariin u dirayaa madaxweynaha kenya william ruuto mudane madaxweyne waxaan ahayn askar ku dhaaratay inay ilaaliso dowladda kenya waxaan soomaaliya u nimid amarka dowladda kenya waxaa lay khafaashay intii aan gudanayay waajibkayga difaaca sidaa darteed waxaan xaq u leennahay in dowladda ay ka shaqayso arinkayaga oo na soo celiso si aan ula midowno qoysaskeenna si fiican ayaan u xasuustaa in madaxweynihii kaa horreeyey uhuru kenyaata uu dhammaystay labadiisii xilli isagoo naga dhaga adeegay oo naga jeestay maanta adigu waxaa tahay madaxweynaha waxaan kaa codsanaynaa in aadan ku dayan isaga ka shaqay xaaladdeenna sida awooddaada ku jirta madaxweynenimo oo na soo celi waxaan aad u rajaynaynaa inaad codsigeenna dhegaysan doonto oo aad dalkeenna si ammaan ah noogu soo celin doontid xusuuso inaan nahay bini'aadam adigoo kale ah oo aan leennahay qoysas aannu arag muddo ka badan siddeed sano madaxweyne naga caawi inaan dib ugu laabanno qoysaskeenna
Ujumbe ni kwa raia ya Kenya, ni miaka kumi na tatu sasa tangu jeshi ya Kenya iingie Somalia, na sisi raia tukainua matawi na tukashangilia jeshi ya Kenya kuingia Somalia.
sidoo kale waxaan fariin u dirayaa shacabka kenya waxaa la joogaa saddex iyo toban sanno tan iyo markii ciidanka kenya ay soo galeen soomaaliya waagii aan soo gelaynay shacabku waa ay u dabaaldegayeen dhacdadaas su'aashu waxay tahay maxaynu ka faa'iidnay maxaase inooga khasaaray tan iyo maalinkaas waxaan weynay kumanaan walaalahiin ah oo naftoodii ku waayey dagaalka waxaanan daciifinnay dhaqaalihii dalkeenna waxaan ku bixinnay xooggii iyo dhaqaalihii dagaal aan annaga ahayn xaaladda amniga iyo dhaqaalaha ee dalkeenna waa mid qof waliba og yahay dhowaan waxaad samayseen mudaaharaadyo ka dhan ah kordhinta canshuuraha iyo sicir bararka haddaba marka aad arrintaasi waddeen miyaynan habbooneen inaad xasuusataan askarta dhiiggooda idiin huray oo maanta maxaabiis idinku ah ma isweyddiiseen xaaladda qoysaskayaga oo aanan helin caawimaad ma ka fakarayseen carruurta aanan helin raashiin habeenkii ma ka fakarayseen xaaladda maxaabiista in ka badan siddeed sana ku jira gacanta al-shabaab shacabka keniyahow waxaan idinkaga baahannahay caawimaad naga caawiya si aan uga baxno halkan oo aan ugu laabanno guryahayaga waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka keniya inay wax ka qabtaan xaaladdayada laga bilaabo madaxweynaha wasiirada xildhibaannada taliyaasha ciidanka walaalahayga ciidanka iyo guud ahaan dhammaan shacabka kenya waxaan idinkaga baahannahay caawimaad si aad nooga soo badbaadisaan halkan oo aad noogu soo celisaan guryahayaga si aan ula midowno qoysaskeenna waxaan mar kale ku celinayaa waxaan idinkaga baahannahay caawimaad waxaan idinkaga baahannahay caawimaad waxaan idinkaga baahannahay caawimaad narudia tena tunahitaji usaidizi wenu tunahitaji usaidizi wenu na tunahitaji usaidizi wenu
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga iyo xaaladihii u dambeeyey khaza waa kan walaalkeen maher maxamed oo alaab halkan ka soo jeediya waad mahadsan tahay bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa beesha caalamka oo amaro iyo digniin dul dhigtay xasan sheikh iyo xukuumaddiisa xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha xukuumadda muqdisho ayaa wajahaya cadaadisyo siyaasadeed oo gudaha iyo dibadda ah arrinkaas oo saameyntiisa laga dareemay dhanka villa soomaaliya waxaa loogu yeero beesha caalamka ayaa digniin culus u dirtay xasan gurguurte iyagoona wakhti u qabtay si uu isbeddel siyaasadeed u sameeyo eelawareedyo ayaa sheegaya in dowladaha loogu yeero c six balas ay madaxweynaha xukuumadda muqdisho ku amreen inuu saddex arrimood ku hirgeliyo muddo afar bilood gudahood ah xoguhu waxay tilmaamayaan in waxaa loogu yeero beesha caalamka ee xalano degan ay xasan sheikh u sheegeen in uu qabto shir siyaasadeed uuna madasha siyaasadda dib ugu soo celiyo maamulada jubbaland iyo puntland sidoo kale waxay ku amreen in uu qabto shir ay u dhan yihiin waxa loogu yeero saamiliyada siyaasadda oo ay ku jiraan madaxdii hore ee xukuumadda muqdisho iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah islamarkaana la jaangooyo qaabka ay u dhacayso doorashada madaxtinimada iyo midda baarlamaanka marka la gaaro sannadda labada kun lix iyo labaatan waxaa loogu yeero c six balas oo ah dowladaha een sida dhabta ah u maamula soomaaliya ayaa xasan gurguurte si cad ugu sheegay in aysan bixin doonin kharashka ku baxaya ciidamada shisheeyaha eusom inta uu ka fulinayo amarkan cusub islamarkaana ay fursad siinayaan ilaa bisha mey ee soo socota wararka ayaa intaasi ku daraya in beesha caalamka ay hoggaanka xukuumadda muqdisho ku wargelisay in ay bixiyaan oo keliya kontan iyo kow boqolkiiba qarashka loo qoondeeyey ciidamada afrikaanta sidaa daraaddeed dowladaha midowda afrika laga doonayo in ay qarashka kale dusha u ritaan digniintan loo diray xasan gurguurte ayaa imaaneysa xilli xukuumadda muqdisho ay dhexdeeda wajahayso khilaafyo siyaasadeed islamarkaana weli aan heshiis laga gaarin dowladaha ay ka imaanayaan ciidamada isbahaysiga ee yusom waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa madaxweynaha burkina faso oo shaaciyey in macron uu ihaanaystay madaxda afrika sarkaalka madaxweynaha ka ah dowladda ridada burkina faso ibraahim trowri ayaa ka jawaabay hadal toddobaadkii tagay kasoo yeeray emmanuel macron oo ah madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee faransiiska madaxa golaha milatariga burkina faso ayaa sheegay in madaxweynaha dalka faransiiska uu bahalo ka aaminsan yahay dadka afrikaanta ah isagaoo dhanka kalena ku cataabay in faransa ay ihaaneysatay madaxda caloosha dushaqaysayaasha ah ee mandiqada saaxilka macron waxa uu aflagaadeeyey dhammaan dadka afrikaanka ah waxaa sidaas yidhi tarowri isagaoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in macron uu bahalo ka aaminsan yahay dadka afrikaanka ah hadalka kasoo yeeray madaxweynaha dowladda riddada ah ee burkina faso ayaa kusoo beegmaya xilli toddobaadkii tagay khudbad uu ka jeediyey baariis madaxweynaha faransiiska emmanuel macron waxa uu ku weeraray madaxda caloosha dushaqaysayaasha ah ee saaxilka afrika isaga oo ku tilmaamay kuwa dabadhilfya ah oo aan mudnayn in abaal loo galo faransiiska ayaa sanadadii dambe laga ceeriyey dalalka dhaca saaxilka iyo saxaraha afrika waxaana bishan lagu wadaa in ciidamada faransiiska ay isaga baxaan dalka everycost madaxweynaha dalkaasi ayaa sheegay in ay go-aan ku gaareen in ciidamada faransiiska ay si dhammaystiran uga baxaan dalka bishan janawari ee labada kun shan iyo labaatanka waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan waxaana ka mid ahaa shiinaha oo sheegay in la sii daayey markab dalkaasi laga leeyahay oo lagu afduubtay xeebaha soomaaliya warbixintu waxaay sheegaysaa in safaaradda shiinaha ee magaalada muqdisho ay soo saartay war-saxaafadeed ay ku shaacinayso in la sii daayey markabkii xeebaha maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee puntland lagu qabtay bishii nofembar ee sanadkii tagay kaasi oo ay la socdeen sideed iyo toban shaqaalaha ah lagana lahaa dalka shiinaha kooxaha soomaalida ah ee gacanta ku dhigay markabkan ayaa horey u dalbaday in la siiyo toban milyan oo doolar dowladda shiinaha ma aysan caddayn haddii ay bixisay lacagtaasi iyo haddii kaleba waxaan markan soo qabanayaa mareegta ee radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa kalluumaysato toddobaadyo ku maqnaa badda oo dib ugu soo noqday muqdisho ibraahim maxamuud cali iyo sharmaake nuur oo ahaa kalluumaysato u shaqo tagtay xeebaha magaalada muqdisho ayaa cillad qabsatay doontii ay wateen waxa ay sababtay in shan iyo labaatan maalmood ay badda ku jiraan hadda ay dalka dib ugu soo laabteen waxaana ay warbaahinta uga warbixiyeen sida ay ku noolaayeen iyo dhibaatooyinkii ay lasoo kulmeen xilligan waxaa badda ka jira dabeyle xoogan kuwaas oo saameyn ku yeeshay kalluumaysatada soomaaliyeed waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday waxaana ka mid ahaa howlgal madaafiica oo ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen xerada murtadiinta ee gorgor ee loo yaqaan xerada dab iyo dhagax oo ku taal degmada buula burte ee hiiraan madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada waxaana la arkayey holac ka baxaya xerada xilliga ay duqayntu dhacaysay waxaa xerada ku sugnaa taliyaha maleeshiyada riddada murtad odowaayi yuusuf raage iyo taliyaha sirdoonka riddada murtad cabdulaahi sambulolshe iyo xubno wasiiraah haddii aan markan eegno xaaladihii ugu dambeeyey ee khaza waaxda caafimaadka ee khaza waxay maanta shaacisay in ciidamada gumaystuhu ay marinka khaza ka geysteen afar xasuuq oo ka dhanaa dadka abriyada ah ee reer khaza waxaa cisbitaalada marinka ku yaal la soo gaarsiiyey shuhadada kow iyo lixdan xubnood iyo dhaawaca laba boqol siddeetan iyo kow xubnood oo abriye filistiiniyiin ah haddii aan dhanka kale eegno tirakoobka guud ee shuhadada khaza waxay gaareen afartan iyo lix kun lix boqol afartan iyo shan xubnood halka dhaawacuna uu gaaray boqol iyo toban kun iyo toban iyo laba xubnood oo filistiiniyiin ah tan iyo toddobadii oktoobar dhanka kale kooxaha muqaawamadu waxay saacadihii lasoo dhaafay howlgal fariidah ka fuliyeen gudaha marinka khaza gaar ahaan magaalada rafax ee dhacda koonfurta marinka khaza kooxaha muqaawamadu waxay sheegeen in dagaalyahanadoodu ay u suura gashay in ay weerar ku qaadaan dhismo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa lugta ee sahayanada yuhuudda kana koobnaa shan iyo labaatan askari hubka noocyadiisa kala duwan in loo adeegsaday weerarkaasi ay sheegeen waxaana goobta soo gaaray ciidamo gurmad ah halkaas ugama harine waxay sheegeen in gurmadkii ay la beegsadeen qarax miino oo loo diyaariyey waxaana qaraxaasi uu haleelay laba gaari oo ay wateen ciidamada gumaysuhu khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana ka dhashay weerarkan sidoo kale kooxaha muqaawamadu waxay saacadihii lasoo dhaafay gacanta ku dhigeen diyaarad nooca daroon ah gaar ahaan noocyada qarxa oo ay leeyihiin sahayanada yuhuudda taasi oo ku howlanayd in ay fuliso howlgal ka dhan ah filistiiniyiinta waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada maanta waxaa aada looga hadalhayey arrinta ku saabsan amarada culus ee gaalada caalamka ay duldhigeen murtid xasan gurguurte waxayna dadka soomaalida si aadaha iskula dhex qaadeen baraha facebook iyo x dadka mowduucan fikradahooda ka dhibtay ayaa isugu jiray mucaarad iyo muxaafid balse badanaa waxay u muuqdeen in ay ku diganayaan xasan gurgurte qof lagu magacaabo cabdiweli xaashi oo u muuqday in uu shaki gelinayo xaaladda caafimaad ee hogaamiyaha kooxda riddada soomaaliya ayaa yidhi warniyahow beesha caalamku xasan may u sheegaan inuu u baahan yahay dhakhtar caafimaad oo uusan qumanayn qof kale oo ay ugu qoran tahay fahad macalin ayaa barta facebook ku soo qoray falcelin uu uga hadlayo amarka xasan sheekh uga yimid waxaa loogu yeero beesha caalamka waxaanuu yidhi iarka iarka iqarsha iqarsha ayaa ka dambeysay xasan sheikh maanta wuxuu marayaa in gaaladu sidii canug ay dhaleen ay u canaantaan waa oday toddobaatan jir ah oo aan lahayn wax qab ah waxaan sugnaaba waa in odayga iyo qowsaarada kale oo teendhadii afisiyoni la isugu geeyey qof kale oo lagu magacaabo iidle axmed gaas ayaa yidhi xasan sheikh si kasta oo uu isku adkeeyo wuxuu la heshiinayaa deni iyo axmed madoobe isagoo aysan wax talo ah gacanta ugu jirin waayo mar haddii xilku ka dhammaado dalka waxaa xukumaya afarta maamul goboleed iyo puntland runtii baraha bulshada ku wada xidhiirto ayaa si aadah loogu maadeysanayay cadaadisyada saaran xasan gurguurte waxayna dadku ka wada sinaayeen in ninkan ay jihada ka lumiyeen dowladoo shisheeye guuleed warsamee ayaa qoraal uu facebook ku qoray wuxuu ku yidhi sidan xasan waa dhurwaa qaawan oo harcad boobaya hantidii qaranka waa la haysti qasban oo imaaraad u shaqeeya lama garanayo wax ay ku sameeyeen booqashadii uu imaaraadku ku tagay ayuu ka soo laabtay isagoo gacan u laaban tahay afka iyo koodadkana ka bararsan qof noocaas ah madaxweyne ma noqon karo ayuu yidhi xubintiina caawa waa inaga intaa bashiir
qaybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaal markan iyo degmada jamaame kulan wadatashi ah oo dowro ay berber socotay una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo beesha biimaal ayaa ka dhacay degmada jamaame gebagabada kulanka waxaa ka qaybgalay qaar ka mid a salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ugu horeyn kulankan oo ay berber soctay dowro sharci ah oo muddo sagaal maalin u socotay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha biimaal ugu dambeynna bayaan ayaa laga soo saaray waxaana madasha ka akhriyey suldaan axmed nuur mataanow suldaanka beesha biimaal ee wilaayada jubbada hoose
dooro iyo wadatashi soo socday muddo sagaal maalmood kadib waxay odayaasha beesha reer biimaal ay soo saareen bayaan ka kooban kow iyo toban qodob bayaanadaasna waxaa ka mid ah sida soo socoto kow waxay beesha si guud ballanqaadaysaa wixii ay dowladu ku qaateen oo ahayd dardargelinta dacwada iyo faafinteedaba mii iyo magaalo labo waxay beesha isku raacday inaysan wax gorgortan ah ka gelaynin ku dhaqanka shareecada islaamka qodobka saddexaad beesha waxay si guud u garab taagan tahay halganka islaamiga ee ka socda caalamka gaar ahaan bariga afrika qodobka afaraad beeshu waxay ballanqaadaysaa dhulka ay ka degan tahay si guud in aan islaamka xaggooda looga soo dhicin gaar ahaan jubbada hoose shan beesha waxay ka soo horjeedaa wax walbo shareecada islaamka liddi ku ah sida dimuqraadiyadda calmaaniyadda shuuciyadda iyo wixii la mid ah lix beesha waxay si guud ka soo horjeedaa afkaarta guracan ama qasful fikriga hay-adaha gaalada ka wadaan caalamul islaami gaar ahaan bariga afrika toddobo waxay beesha si guud u sheegaysaa gaalada uu ugu horeeyo maraykanka iyo calooshood u shaqaystayaasha iyo nidaamka camiilka ah ee jubbaland ugu horeeyo murtad axmed madoobe inaysan waxba naga bedeli doonin warqado la daadiyo goondi iyo dagaal toona waxay beesha baaq u diraysaa dadkeeda ku dhacay gaalnimada riddada ah waxayna leedahay falka gaalnimo aad ku dhacdeen isaga toobadkeena intay goori goor tahay sagaal waxay beesha u sheegaysaa nasaarada xabashada ah in aan si naba u aqbali doonin damaca beenta ah ay doonayso badda iyo beriga ummadda muslimiinta soomaaliyeed inay ku qaataan namber toban waxay beesha si aada uga xun tahay gumaadka ka socda falastiin gaar ahaan khaza waxayna la garab taagan yihiin walaalahooda reer falastiin habeen iyo maalin ducada alle qodobka kow iyo tobanaad oo ugu dambeeya waxay beesha oga digaysaa dadka inaysan ku dagmin dadkeeda inaysan ku dagmin gacanhaadinta hay-ad gaaleedka ayna ka faa'iidaystaan kheyraadka dalkooda ceegaaga noqdaanna dad isku tashta isna caawiya wa aakhira dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka beesha biimaal ee dowrada sagaal baraa qaadanay dowra aad wanaagsan aniga maadaama oo odayaasha mudubada ilaa tob lix sano oday ahaay walaali alla shaqinaaye dowradii ugu fiicneed ahayd waa nool dadaala macalimiinta kheyr allah siiyo wanaag iyo sharaf ay nool dadaaneen waa nala shaqeeyeen wax bayna bareen wax badanayna fahansiiyeen waxyaalaha ayna fahansiiyeen waxaa kamid a maadaama odayaal aan naha odayaal dhaqameed aan naho shaqada oo islaamka aan ku dhex jirno xima weyn aan ka naho oo wax kasta aan qabanno waxyaalihii naga xumayna waa nala saxe waxaa ka mid ah dhaqanka oo diida aan kala qaadano xeerka reer hebel unug maxaanaga xeer eh shantoogeel ha u dhaafno ama sana saddex boqol aan ka qaadan ama shan boqol aan ka qaadan unugka reer hebel oo isku ficna waxaas oo yacni waa nala reebay inaa xoogoo wax ku jiraan noloshada diin ahaana nool reeb waana qaadanay waxaa kaloo qaadanay odayaasha arra dhib ku haysay aanala hadlay waxaa ka mid aheeday arrintaas odayaasha markay fadhiistaan oo kale waxaan ku hadli jirnay ninka warkiis hadlo ninka kale waxaa isleeyahay ninkaa arrinta iska hadda ani mala qabo ninka ninkiisaas warkiis loo dur waa xanaaqa waxaa isleeyahay adni warkaa ma qabanne aa bilaaya ka bilaabi jirta shiikh khayr allah siiyo arrintaas waa naaga reebay arrintaa ahaataas yiri ninka fikradiisa ka hadlo nin kale fikradiisa ka hadlo aramihii gadaal markii u laabani aramihii dagaalka noo haayana ka badheed waa in waa qaadintaas khayr mid isku jir inay tahan waa fahan dadka hadda joogo iyo dadkii horo dadka joor il bax waay waxbarashada dadkaana ku fiican ilbaxna mid unka ku fiican laakiin dadkii hore waxaa noogu fiicnaay ismaqalka culamada harinay sheegtay saddexda shay ah inaan qaadano aanu ku badbaadna rajahanaa waana qaadanay culamada khayr allahansiiy jundi badan noo bixisa waa u duceehanaa wixii oo tale iyo taam ahni suldaanka hadda reerka fikradiis ah taasaa isla qabnaa hiili iyo hoone islaamka waa garab taaganahay reer biimaal hadinaho horena waxa beecaan galnay waxwaaye unug reer biimaal hadinaho islaamka waa la shaqeyhanaa meel wanaagsan waa ka joognaa hiili iyo hoone waa garab taaganahay haddii oo loo baahdo waxaa dhaqna xoola u badan iyo beer wax allaala wixii loo baahdo islaamka yacni garab taaganahay kheyr baa ku noolnahay sharaf iyo abnaa ku noolnahay islaamka waxa ka sheegahayna male kheyr badan wadanka ku noolnahay toban iyo lix sana wanaag ku noolnahay ilaahay anoo ziyaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan sheegayaa aniga dadkii wixii la sheegay ummaddaa sheegtay waxyar waxaan ku darayaa haddaan nahay beesha biimaal waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaaho horta gaaladan xun oo meesha noo fadhido tilaabada hore aan qaadno inaan kuwaa ku qaadno aan aad u rajaynaa insha allah tilaabada koowaad aan qaadno kuwa baarka joogaan kuwa joogaan sunguuni kuwa meelaha noo fadhiyaan xun musuqlayaalka eh sida u dhaqsaba inaan u galnaa ilaahay idinkii taasaan insha rajaynaa insha allah midda kale qolada beesha ka dhalatay oo kuwa xun ag fadhiya axmedo ag fadhiyaan waxaan leeyahay intay goor goorta meesha iska soo dhaafa intay goor goor tahay iska soo dhaafa meesha wax badan baa baktigiina noola keenay wax badan baa indigoo ilaah kunsuxun lina waa noola keenay insha allahu meeshaan duulaanka anaga markaan markaan dhiibay naga taagan tahay ina badda anagii iyo meeshaan lahayn iyo meesha ehel weyn gaalo soo sheegatay gaartay waxaan leen axmedoobow ilmaha xunoo meesha aad ku haysa iyo kaaga baktini meesha kala carar kaalinta koowaad kaalinta labaad dacwadii aan qaadanay oo qiimaha badneed inaan dadka anaga gaarsiino dugsi dugsi u tagno meel walba aan tagno tuulaalka tagno taas iyo maamiirta waan qaadanay aad baan uga suuranay macalimiinta wayna siisa waana aad bay ugu mahadsan yihiin annagii suldaanka annaga iyo odayaalka arrinta ayada aad baan u baraarujinay sitimaanka sultaan ku tilaabo qaadno insha allah ilaah hadduu ilaah yidhaaho sitimaanka usoo socda inaan ku tilaabo qaadno go-aanka asaga waa qaadanay wixii aan baranay iyo wixii macnaha tawjiid meesha lasoo qaatayna allah barakeeyo ee hogaanka annagaa sheegay waxaan rabnaa hadduu ilaah yidhaaho inaan arrinta ayada tilaabadaas aan qaadno ee koowaad ay noqoto inaan gaaladan xunta iska kicinno tilaabada koowaad dacwada aan qaadano insha allah intaasaan kusoo koobaya alxamdulilah ilahay aan ku mahadsan xubno kala duwan oo salaadiin ah ayaa meesha ka hadlay markan codkooda ku soo maqan waa suldaan macali maxamed cabdi duuba afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin wiilna waa ku dhaqannahay xoolana waa ku dhaqannahay odayna waa ku dhaqannahay maxaan rabnaa marka thimaaru jihaad inay soo baxdo soo maha thimaaru jihaad waxay ku soo baxaysaa in dhiiggeenna aan bixinno marka dhiiggeenna aan bixinno xoolo kilaan bixinayna macnaha galeydaan bixinaynaa geelaan bixinayna arigaan bixinayna lacagtaan bixinayna keli maaha in aan wiilasheenna suquurta aan geyna macnaha oo markii la fiiriyo hagga halkan yaa u badan beesha kun iyo shan boqoloo wiilaa ka joogta hala yidhahdo nimayo beesha saaka inta kun iyo shana ka taagan difaaca muslimiinta iyagaa hor jooga oo hadhahaan waliba maxaa lagu yaqaanaa beesha waxaa lagu yaqaanaa inay tahay qaaru lqur'aan marka markii saxaabadii waa taqaanaa ninkii saxaabiga ha la weydiiyey war hebeloo ka war ama dhankaada maanta muslimiinta looga imaadaa bi'sa ana xaamilu lqur'aan buu yidhi anaa nin qur'aan xambaare ugu lugooyo badan uu yidhi haddiiba maanta dhinaca ani aan jiro muslimiinta laga soo galo reer biimaalo maanta haddii marka dhinaca muslimiinta aan ka jirnaan laga soo galo bi'sa xaamilu lqur'aan sooma noqonayn yaa ikhwaani sax wa macnaha madaxa kor ha loo qaado ikhwaani fillah inaad takbiirsataan madax kor u qaadaan raa in hoosa u jeesanna ma waxaan rabnaa marka fadligaas jihaadka ilaahi subxaana wa tacaala awowyaasheenna waa laga wada sheekeeyey gaalada ayadaba way soo kibirartay way soo qooqday dalkeenay kusoo socotaa insha allahu tacaala marka middaah inaan istaagnay ikhwaani fillah dowladda waa qaadanay sharcigii aan qaadanay kitaabkii aan qaadanay usuushii aan qaadanay fadligii jihaadkii aan qaadanay caqaa'idkii aan qaadanay alwalaa walbara aan qaadanay haddana haddii ka war marka aan marna haddana aan na dareemin wayse ka war marka alwalaa walbara waxaa loo qaata waxay tahay gaal wixii raacay iyo wixii lamid inaan kow ka siino sidaadu ma isniin allahu akbar allahu akbar waxaa rabaa gaal iyo ciddi raacda inaan beri ka noqonno muslimiintana aan u gargaarno nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiis waxaa la akhriyay soo mah bayaankuu ku jira mathala almu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim ka mathali aljasad ida ishtakaa minhu cudwan tadaaca lahu saa'iru ljasadi bisaari walxuma soo saas meen xadiiska lagu dul akhriyey waa qaadateen marka aan muminiinta marka naxariistii aan u gelen gaalada maanta waad arkaysaan say u gelayso macnaha ghaza walaalaheena falastiin limaada carabaa ag tuuran carabta maxay noqota waa wada ridowd soo ma marka ikhwaani dadka ee garab iyo guul ka rabaan gargaar waa dadkeenaan bariga afrika ku nool beesha jazaakum allahu khayr re'aabay waa idin soo dhowaynayaa ilaahay baa ku mahadsan waad dadaasheen ilaahay subxaana wa tacaala dadaalkan aad dadaasheen ilahay noo ziyaadiyo ilaahay noo ziyaadiye qalbigeennana qalbi israaca allah ka dhigo qalbi diinta ilaahay subxaana wa tacaala mid u noqda allah inaga dhigo balaayada tafaruqa iyo xasidnimada iyo allah inaga saaro allah inaga saaro ciddii naxasdaysana allah inaga qabto allah inaga qabto allah diinta subxaana wa tacaala allah inagu hagaajiyo cadowgaana allah inaga kiciyo gaaladana allah subxaana wa tacaala rucbi argagax allah ku rido muslimiintana meel kastoo joogana allah u gargaaro wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sidoo kale xubnihii salaadiinta ee goobta ka hadla waxaa ka mid ah suldaan cabdulqaadir xaydar suldaanka beeraha direed waxaan rajaynaynaa odayaasha dhaqanka beesha reer biimaal inay ku dhaqaaqaan wax hadda ayaga afkooda ay ka sheegeen oo ay ballan qaadeen iyo wixii warqaradda ku qornaa oo suldaanka as akhriyey waxaan rajaynaynaa inay ku dhaqaaqaan ayna ka muuqdaan taasna saasaan leenahay waxaan u malaynaa haddii si guudda u hadlo beesha biimaal ama beesha dareed haddii aan iraahdo waa ka liidataa sababtoo ah hadda jubbooyinka waa isxilqaanay aniga boqolkii wiil waa geyn dadka ana roonna u malaynayn waxaan isleeyahay qadiray afar boqol wiil afar qore kun geel lacag intaas boqol kun doolar dacada ka dhegaysan haddii aad dhegaysato aninkii meeshii waa ka baxan maba jirna camal waayo marka wax af laga sheego waxba ma naqanayo anaga hadda boqol wiilaa geyni jubbooyinka dadku ugu roona isku xisaabeen amani haddii meesha walaayaadka ay xukumaan oo dhan gobolada tobanka gobol oo xarakada ay xukunto dadku ugu roona aqablay waxaa naga dambaysa gaar jecel afar boqol wiil afar qoras keenay intaas geelas keenay raxween leysa intaasay keentay hadam intaasay keentay dacadii waa dhegaysan haddii tiraahdo waxaad arkaysaa sheey naftarkaada aad ka shiixayso anankani wax weyn suubana qabin tii hadda oo waqtigii hadda nabigoo kale oo maalka la keena la yidhi abubakar wixdan lasgeey cumarna nusaasgeey anaga hadda waxaa qabin boqol wiilaad keento dadkanka roona qabin gadaashaan waxaa timiday kun geel afar boqol wiil afar boqoloo qore shan boqol qore lacag intaas kun meel kasta ka dhex qabaa ilaa samayna ma jiro markii la fiiriya dadkan hadda degan jubbada hoos ayna uu roonna u malayna marka aad fiiriso marka qawaa'ida dhan miisaan aad saarto marka waxaan rajaynaynaa nimiyahow hadal la sheego ama haddii idaacada laga hadlayo aan muumuuqino waxba ma naqanaysee haddii si macalin maxamed asu sheegabay aan isku tashanno waxaan leenahay nimiyahow wax hadda meesha salaadiintii hadashay ee ka dhabaajisay warqadina ku qoran a ka muuqino jihaadkani hadda waa ani hadda naraahdo beel ahaan qabiil ahaan mugaalka qabiil haddii miisaam waaba laga maqan yahay ifraad oo shakhsiyaad waa ka buuxaan waa sax buux waay boqolaal tuuriyaal waxaa leedaha labaad labaad qofood ay ka maqan tahay bulgaan hadda waa xisaabay daraadta siddeetan canuga ka maqa labada tuuri aaggeed a ka maqan markii saas la fiiriya waa sax laakiin qof qof baxi waay laakiin qabiil hujuum wato oo maanta la sheegaayo furuntaasay galeen intaasoo rag ay keeneen anaga ma nagala haayo magaca guud biimalan intu badan gaar ahaan markii loo soo dego marka nimiyo boorkaa la iska jafo laba goorra waa la tegaa meesha ka muuqino tashada dib baan iskuu naqo boorkaan iska jafo insha allah waxaan rajaynaynaa ballantii iyo hadalladii meesha ka dhaceeni inayse ilaahay suurtageliyo quluubtiina inayse hantad u sheegteen ilaahay ha ku sugo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu markanna codadkeeda ku soo maqan waa suldaan maslax cali maxamed iyo suldaan cabdisalaan oo ka mid a salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose annaga maanta gaaladan axmed madow ee murtadiinta wato iyo gaaladan maxaan ku idhaha madmadow ee afrikaanka ah ee maxaan ku idhahdaa kenya isu magacaawdeen inaan la dagaalano maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari gaalada idinku dhow la dagaalamo hadda meesha noo dhow waa taqanin annaga waxaan ola aadan haddii aan nahay reer jubbada hoose inaan la dagaalanno gaaladan noo dhow ee maanta dhowr kilomitr noo jirto dalkeennana aan ka saaranno insha allah intaas naga aadan noqbad haddii aan nahay tan kale waxaan leeyahay beesha biimaal waxgaradkeeda iyo oqoladeeda maanta dadkii maxaan ku ihahdaa madaxdeeda ahaa waxay soo saareen bayaan bayaankaasoo ka koobnaa kow iyo toban qodob ayuu ka koobnaa bayaankaasoo aad loogu fikiray aad loo soo macnaa loo soo diyaariyey insha allah walaalehen ayagana waxaan ka rajaynaynaa in bayaankaas ay dhaqangeliyaan sida annaga ay noogu sheegeen ay u dhaqangeliyaan insha allah annagana waa ku taageersannahay haddii aan nahay salaadiinta jubbada hoose waan ku garab taagannahay insha allah
nabi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh nimankii aws iyo khasraj wuxuu ku walaaleeyey kitaabkaas alla boqol sano ayay dagaalamayeen markii dambena inay gabdhaha isu furaan ay gaareen oo macnaha ay beerihii iyo wixii dhan ay qaybsadaan insha allahu tacaala annagana sidoo kale waddadii aan marno insha allahu aabbayaalkeen waxaa la yidhi meeshii ay mareen inaan marnaan rabna insha allahu waddadaas oo tii asxaabadii iyo nebi maxamed muhaajiriin iyo ansaar oo kale annagana ilaahay hanaga dhigo ilaahay idinkiis dadku waa loo soo duulay wax kalena looguma soo duulin waxaa loogu soo duulay diinta islaamka waa nabigeena salawatullahi wasalaamu caleyh intii diinta aanan macnaha waxaygaan uusan ku bilaabanin wuxuu ahaa maxamedulamiin maxamedu sidiiq gaaladu aad ay u jeclaayeen wax walbo ay qabanayeen ase waa inuu ka soo qaybgalay jeclaayeen laakiin markii uu la soo baxay inuu ilaahay keli yahay waxaan ay haystaan oo qurankaana ay dhaafaan oo macnaha fasdac bimaa tuumar la yidhi gaaloo dhan waa haddee meeshay istaagtay waa og tahay in nabigu lagu habaaray gaartay markii uu isugu yeeray waxay yidhahdeen macnaha maxaad aniga iga filaysaa waxaan kaa filaynaa khayr waxaan kaa filaynaa wanaag markuu yidhi haddii waxa aa haysaan ka taga aakharana waa lagu naargelayaa haddee waxay yidhaahdeen halaan baa noo soo kulmaysa adiga inkaana laa kuu ride watay habaareen ya gaaladii uu abulahab u weynaa oo adeerkii ahaa nabigu waa habaaray waa habaareen ayagana ilaahay ayaa asaga uu u beriyay in dhabarkooda uu wax diinta u gargaara ka soo baxo laakiin abilahab meeshaas aayad ugu soo degtay tabba dedaa abi lahabin wa tabba asagana habaarka meeshuu ugu dhacay waana ku halaagsamay insha allahu tacaala annagu diintan waxaa waaye nin ay saaran tahay ma laha nin kastoo muslima waajib muqadas ay ku tahay inuu ilaaliyo inuu macnaha diintaasi meel alla meeshuu ka soo gaaro uu ka qabto hebelaa iska lahay shabaaba wada iyo nin walbo asagaa ilaahay uu ku adoonsaday asagoona u soo saaray maalinkii laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullaahi adiga aad qaadatay waajibka markaasuu dusha kaa fuulay ilaa qiyaama saacana waa kudaba taagan yahay ilaa qiyaama saaca ma dhacay waana daba taagan yahay goormuu naga harayaa markii gaalo ay meesha laga waayo qad kaanat lakum iswatun xasanatun fii ibraahim wladiina macahu id qaaluu liqowmi mina buraau minkum wmima tacbuduun min duuni illahi kafarna bikum wabadaa baynana wabaynakum alcadaawatu walbagdaa abadan goormaal dhaaf xataa tu'minuu billaahi waxda insha allahu tacaala intaas ayaan isku dardaarmaynaa hana lakala dambeeyo hana laisugu kaalmeeyo tacaawanu cala albiri wataqwa ayaanan isugu kaalmayno collaytan iyo cadownimo taqwada ilahi isugu kaalmayno guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee ay noo balan nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu